hadda maanta ku makelayana waa tii sharafta ilahay iyo xornimada halkayna kasoo shaqaysay ay noogay maanta mid somaliland u afki kala afirsta ciidamada uu matelaan ma aha waxaa leeyahay walaal arrinkaasi kuma cuntabo qodobka kale waxaan arkaa walaalkay inuu aada iyo aad uu ugu ciil qabo ama hamuul qabo jilaayo iyo raggan xukunka haya waxaan leeyahay walaalkeen way fiicnaan lahayd waxaad doonaysaa waa sharaf waa milka waxaad rabtaa haddaad beeshaada madaxweyne la diido weliba taliso aad la diido oo muusadixi dhawri weydo oo xisbiga maanta ninka jooga aada dhawri weydo maanta waxaan qabaa inaadan gobonimo beesha la doonin waxaan qabaa inay maanta beeshaydan maanta xukunka fadhida ee doonaysa inay ku wareejiso beeshaada inay karaamo iyo muxadnad ay kaa mudan tahay wixii idin soo dhex maranaya inaad mustaa saarto inay tahay ayaan talada u arkaa ta labaad waxa weeyaan beelaha boran ama ama ama ama haddii aan laga leeyahay reer awdal inaa kama mudno maanta inaynu anafoono iyo inaynu wax isku qabsano waxaan odhan lahaa maanta anagu qoladayda barigu waxa weeyaan maanta walaal waxaan qabaa weli aad leedahay sanadidna lama dhihi karayo ama aa leedihin inaanay ku haboonayn inaad inu taa samayno waxaan qabaa anugu war anagu hadda beel ahaan meesha leeda qorulugu degmadaa dhan iyo deegaankeedu waxaanu ka tirsannahay buu hoose oo aan ina rabin oo haddii aa laba leeyahay le haddii aa laba leeyahay idinkama mid yihiin waxa waxa weeyaan waxa weya dalka iyo dadku ma kala googo'i karaan waxaan qabaa inay sharaf noo tahay inaanu aqbalo in qoryugud lagaa xukumo buu hoodle maanta markaad madaxweyneha doonayso inankaagii sharaxan yahay dalkayga doorasha ka dhixi mayso tuuladaa ka dhixi mayso waladaa waanu kala guraynaa waxaan leeyahay inaad nagaga dayataan qoladayda bariga waxaweya beelo ayaa kaasa kala wadadiga afar beelood baan sanaa ku esbegnaa maamul qaybsi iyo adayga basday iyo maamulka adayga qabsa basday waanu ku wada hadalaa weli ma ay dhicin tuulada iyo geedka goobtaas duuq la geeli maayo xuduud aanu kula leenahay ma jirto waa ceeb weynaa dadka waynu wada leenahay waxaynu wada leenahay berberaynu wada leenahay waxaynu wada leenahay ceel gardi baynu wada leenahay waxaynu wada leenahay xiis baynu wada leenahay waxaynu wada leenahay burcaynu wada leenahay beridhiis baynu wada leenahay waxaynu wada leenahay hargeysaynu wada leenahay dadkana inaynu inagu maanta anigu waan ka istaafurlaysanaya haddaan mararka qaar aan ii jawaabi jiray maanta inaanay ku habboonayn waxaan leeyahay sudaanka walaalkay ka istaafuralaysa hadalkaa luqadii hore bedel maanta haddaad doonayso gobonnimo reerka la doonayso gobonnimadiigu aabbahaa hormuudka ka ahaa ee xornimadiibaa meesha taala maanta waxaan leeyahay waxaa taalla madaxweyne reerkaagii oo la dhisayo musadix cabdiba yaalla oo reerkaagii ku mashquulsa inuu dhiso waxaan leeyahay adigu haddaad reerka gobonnimo la doonayso haddaad ciidamadaadu inay sarayso doonto ya inaad yartaa ayid baan leeyahay muusena u tag gurguurad ugu tag luqadana bedel beelaha boorema u tag xaaliya abolotisi haddii aan laba leeyahay waxa weeyaan haddii boorame ku dar haddaad baan leeyahay anigu awdal ku dar cod baad leedahay xildhibaanna ha kaaga soo baxeen xildhibaanno ha kaaga soo baxeen waxa weeyaan haddaan idhaahdo la codayn maayo ceeri gaabo oo aan wadadegonayn dhulba haddii hurtigada cod la yeelan maayo oo aynaba cod lagu dhex mari maayo oo ma wada degno oo quryugud lagu dhex mari maayo oo sanaadiirba kala dhibna arrinkaasi arrin arrin arrin macquula maaha waxaan leeyahay haddaad maanta sharaf doonaysa waa inaad garataa inaad isku xukunto adoo caasimadiile adoo haddii aan laga leeyahay booran xukumayo ceerigaamo xukumayo laascaanood xukumayo aad sharaftaa doonayso haddii kale waxaad noqon doontaa inaad weligaaba qaybiso inaad waasiiso raggaaga karaamada iyo sharafta ummadda la qabto aada waasiiso anu waxaan qabaa maanta boos kaaga banaan inaad reer boorame la ficilsataana ma jiro boos habar jeclo ama silaayo xukuumadiisa oo hoolku diiwaan kaaga degaya kusoo fadhiisan kule suldaan xasanow inaad la ficilsasan midna meesha kuma jirtaan kule